sababta keenta in maanta xayiraad lagu suroodo magaalada melbourne ee waxaa sababay dhacdo ka dhacday ee magaalada sydney maalmahanba yani ku jireen xayiraad taasaa sababtay dad ka soo baxay halka oo yimid melbourne oo lagu tuhmayo inaanay soo rareen cid halkan usoo guureyso marka dadkaasaa laga helay markii la dabagalana tiro ilaa iyo kow iyo toban qofaadaa la helay marka taasaa sababtay in magaalada caawa magaalada sakdhehe in xayiraad lagu soo rogo oo soconayso muddo shan cisho ah ay ku eg tahay maalinta talaadada marka xayiraadaas waa xayiraad markii shanaad ee magaalada melbourne ay xayiraad lagu soo rogaayo inkastoo ay tan tahay shan cisho ma garanayna markaa kadib wixi dhici doona la kuwii hore way ka badnaayeen
tiradu aad bay u yar tahay marka loo fiiriyo adduunyada sida uu u saameeyey cudurka maxay marka gobolkan victoria toban iyo wax ka badan ama wax ka yarba xayiraad loo geliyaa gobolka
sababaha xayiraada yani loo gelinayo xataa sidneyb waa markii xayiraada ay sameynayeen tirada intaasa laakeed sababta xayiraada ay ku dhacda waxaa keenaya dadkii oo xooga rabin oo inay istalaalaan sida ugu dhaqsaha badan marka maadaama aan talaalkii nambarkii la rabin la gaarin dowladda waxay ka baqaysaa in yani cudurka uu faafo laakiin dadka hadday talaal wada talaalka qaataan waxaa la rajeynayaa in cudurka yani uu hakad galo barcentage fiican haddii talaal kala talaalo waxaaba laga yaaba in xayiraad damaanan la gelin taasaa keenaysa baqdad ay baqayaan in dadka aan talaalneyn ay badan yihiin marka cudurka uu faafi karo marka lama rabo cudurka inuu sii faafo
mar walba xayiraad la gala caqabada ayaa jira iskuullada ayaa la xiray masaajidda ayaa la xiray goobihii ganacsiga ayaa la xiray bulshooyinku waa garab rarato waa nin walba aroortii soo toos maalintaas raadso quudkaaga marka waxaasoo dhan dowladdu waxay uga gaashaamanaysaa
waa runtaa xayiraada dadka hadda waa uma adkaysan karaan waagii hore dee waa markii hore waa dadku waa la qancin kare laakiin haddeer dadka wixii waa ka badbatay markii shanaada la marayaa saan horeba u sheegay dadaa yani maskaxiyan effect gareysay dadaa dhaqaale ahaan dadaa yani social ahaan nafsadoodii marka runtii dadku way naceen way dhibsadeen xayiraada laakiin haddana de waa lagu qasban yahay de dowladdana waxa waaye dadaalay wadaa taasaa keenaysa in xayiraada lagu soo roogo magaalada marka de talaalkaasaa la wada dhammeenna way adag tahay in yani xayiraad la joojiya waxaan ka baqaya in xayiraado badan lasii gala haddaan talaalkaas dadka aysan wada qaadan loo dhamaystirin ugu dambeyn soomaalidu ma ku baraarujiseen marka in talaalka ay qaataan waxaan ognahay inay cabsi badan ay ka qabaan qaadashada talaalkan
waa run soomaalidii dadka kaleba waxwaa cabsi badan ay ka qabeen khaasatan yani talaalka astrazeca la dhaho laakiin hadda visorka la ogolaaday marka waxaan rajeynaynaa in yani dadka istalaalaan maadaama hadda visorka available uu yahay la keenay wadanka taasa dadkii haddaysan istalaalina waa dhibaato aad u weyn marka waxaan rajeynaynaa waan waa dadka waa u sheegnaa waan ku dhiirigelinaa annaga waa isoo talaalnay marka talaalka wuxuu waxaa la ogaaday in cudurka boqolkiiba todobaatan sideed uu kaa difaaci doono marka haddii taa la helo wadanka o dhan isku faray u badan tahay marka talaalka waa muhiim waxaan rajeynayna dadka ay dhegeystaan dowladda ay talaalka qaataan
kaasi wuxuu ahaa doctor xuseen xarakow gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolkan victoria aniguna waa ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka australia